isbuucii hadda lasoo dhaafay ilaa ay mar dhow joogay maxaa la yidhahdaa xeeryaalayaal aan u dirnay oo arrimahaasi ka shaqaynayay dilalka ay geysteen ciidamada waxaa la xiray lix gacanku dhiiglo oo isbuuc lasoo dhaafay qaarkood xamar loo soo qaaday qaarkoodna meesha aan laga soo qaadin oo xeeraalihii shaqa uu ka hayo gobolkaasi waa ku jirnaa shaqadiisa waa qof kasta oo la aqoonsaday oo gacanku dhiigla ahni inaynusan ciidanka dhex joogin waa arrin ka go-an garsoorka iyo guud ahaan ciidamada dhanba madaxda sare ciidamada qalabka sida arrintaas saasaan leenahay waa lagu jiraa oo qayb ka mida hadda yaa lasoo qaado maxkamadeynteeda socotaa